بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalinkii siddeedaad oo xidhiir ah mukhayamka dulkaram oo martigelinaya dagaalla culus oo u dhexeeya xogagga muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yahuudda wasaaradda difaaca maamulka gumaystaha yuhuudda oo ku dhawaaqday in shan iyo toban kun oo askari looga dhaawacay dagaalladii ay ka galeen magaalada khaza shan iyo tobankii bil ee lasoo dhaafay donald trump oo soo bandhigay qorshe guracan oo lagu baabi'inayo magaalada khaza iyo muslimiinta reer filistiin oo ugu jawaabay dib u noqosho weyn shirkad laga leeyahay dalka shiinaha oo dhulka la gashay dhaqaalaha maraykanka iyo reer yurub haddaba maxay tahay shaqooyinka ay qabato muxuuse yahay loolanka cusub ee ka dhex bilowday washington iyo biijin trump oo lagu eedeeyey inuu riixayo ololo lagu doonayo in ciidda afka loogu daro xubin weliba oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga nidaamkii bayden oo lagu eedeeyey inuu diyaarinayay qorshe lagu qaarijinayo madaxweynaha ruushka faladimir butin ciidanka yahuudda oo ka insixaabay xaafadda salaaxudiin ee magaalada khaza iyagoo ilimeynaya oo murugaysan maxaan ka naqaannaa cilmiga beerashada iyo ahmiyadda wax soo saarka maxaase ka jira in dalalka ugu wax soo saarka badan caalamka ay ku jiraan kuwa aan lahayn masaaxo ku habboon beerashada oo u dhiganta dhulka ku wanaagsan wax soo saarista ee ay leeyihiin soomaalida qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalinkii siddeedaad oo xiriir ah mukhayamka dulkaram ee dhaca waqooyiga daanta galbeed waxaa ka socda dagaallo xoogan oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda oo halkaasi duulaan ku qaaday bayaan ka soo baxay kooxaha muqaawamada ee ka dagaalama mukhayamka ayaa lagu xaqiijiyey in dagaallo foolkafool ah ay cadowga la galeen khasaare u badan dhaawacna ay gaarsiiyeen askarta sahaynada iyagoo sidoo kale sheegay in kamiin ay u dhigeen ciidan yuhuud ah oo isku dayeyey in si dhuumasho ah ay u soo galaan mukhayamka dulkaram dhanka kale wararka halkaas laga helayo ayaa sheegaya in ciidanka gumaystaha yuhuudda ay bilaabeen ololo xoogan oo dadka falastiiniyiinta ah lagu barakicinayo iyadoo boqolaal shacab ah ay guryahooda isaga tageen tani markii lagu dhawaaqay heshiiskii xabadjoojinta ee khaza ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa sii kordhiyey weerarada ay ka fulinayaan daanta galbeed iyagoo si maalinle ah ugu duulaya magaalooyinka iyo deegaanada dhulkaasi dhanka kale bayaan maanta ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda talaabiib ayaa lagu sheegay in tan iyo markii uu bilowday dagaalka ee toddobadii oktoobar laga dhaawacay ilaa shan iyo toban kun oo askari dhanka kale maalinkii labaad oo xidhiir ah kumanaan kun oo shacabka reer khaza ah ayaa kusii qulqulaya waqooyiga qidaaca halkaas oo ay ka soo barakaceen muddo haatan laga joogo shan iyo toban bil ka hor sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay boqolaal shacab ah oo guryahooda dib ugu laabanaya sidoo kale wararka laga helayo qidaaca khaza ayaa sheegaya in ciidanka gumaystaha yuhuudda ay isaga baxeen xaafado hor leh oo ka tirsan magaaladaas kuwaas oo ka mid ahaa qodobadii heshiiskii lagu saxiixay dooxa goobaha ay dhaqdhaqaaqyada ka bilaabeen ee ay sahaynadu bannaynayaan ayaana waxaa ka mid ah halka loo yaqaano nadsaarim oo ah mandiqad dhacda bartamaha qidaaca koonfur iyo waqooyina u kala barta dhanka kale donald trump madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa soo bandhigay qorshe guracan oo lagu baabi'inayo magaalada khaza shacabka muslimka ah ee reer filistiin ayaana uga jawaabay dib u noqosho weyn haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen faysal mahad
mashaadkan ma ahan banka carafo ee dhulalka barakaysan oo muslimiintu ku gutaan rugniga ugu weyn ee xajka dadkani malaayiinta ahna ma ahan xujay ee waa falasdiiniyiin la dulmiyey oo dhulkoodii dib ugu soo laabanaya waxaa idiin muuqdana ma ahan buuraha maka almukarama ee waa burburka guryaha qasa wuxuu ahaa muuqaal muujinayey magaalo dhulka la dhigay balse dadkii lahaa aysan ka quusan oo ay dib ugu soo noqdeen iyagoo huwan cizi geesinimo iyo sharaf كيف ظننت أن تهزم شعبا كشعبنا وغزاة كغزاتنا يا محتل الأرض لنا والتاريخ لنا والجذور لنا فمن أنت سلام waqooyiga magaalada kaza dadku waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda lama dhihi karo waxay dib ugu soo laabteen guryahooda sababtoo ah guryo lagu noolaan karo baaqi kuma aha waqooyiga magaalada kaza oo shan iyo toban bilood oo xidhiidha la kulmaysay gumaad burburin lagu laray in malaayiin kazayiin ah ay dib ugu soo laabteen deegaanadooda qudheeda ayaa guul weyn u ah muslimiinta haziimo iyo dhabarjabna kuwa saliibiyiinta iyo sahaayinada meel walba oo ay dunida ka joogaan wasiirka amniga qaranka waxay ku sheegaan ee yahuudda ee iscasilay balse aan weli la bedelin ayaa hadal uu jeediyey ku sheegay in dib u soo laabashada shacabka ee waqooyiga kaza ay dirayso fariin ah in muqaawamadu ku guulaysteen dagaalka islamarkaana yahuuddu ay jabtay isagoo weliba calaacal af labadii yeeriyey in muslimiintu ay dib ugu soo laabtaan waqooyiga kaza ayaa ka dhigan guul weyn oo u soo hoyatay sababtoo ah waxaa buqcadan ku yaal xaafadaha caanka ah ee lagu dhigbixiyey ciidanka yahuudda sida kanyunis jibaaliya nusayraad beytlaahiya iyo beyt xanuun oo dhammaantood ay ka dhaceen dagaallo malaaxim ah kuwaasoo galaaftay nolosha kumannaan askari oo yahuud ah iyadoo sidaas uu xaalku yahay oo warbaahinta caalamkana ay tabinayso dib u soo noqoshada weyn ee reer kaza ayuu dhawaaq cadaawad iyo xiqdi muujinaya ka soo yeeray saliibiga xag jirka madaxweynaha ka ah dalka maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu soo jeedinayo qorshe cusub oo lagu tirtirayo magaalada kaza iyo ehelkeeda isagoo dul saaran diyaaraddiisa qaaska ah kuna sii jeeda gobolka uu dabku halakeeyey ee kaliforniya ayuu wariyaasha u sheegay in uu madaxda dawaaqiidda carabta qadka taleefanka kula xidhiidhay una bandhigay waxa maankiisa ka guuxayo oo ah in dadka kaza la barakiciyo qorshahan axmaqnimada ah ee trump uu soo jeediyey ayaa u dhignaa in kaza qariiradda dunida laga saaro dadka ku dhaqanna loo barakiciyo dalalka masar iyo urdun sida uu saliibigan ku hadaaqayo I said to him, I'd love you to take on more because I'm looking at the whole Gaza Strip right now and it's a mess. It's a real mess.
waxaan la hadlay madaxda carabta waxaana ku idhi waxaan jeclaan lahaa in aad dulqaad badan muujisaan sababtoo ah hadda waxaan eegayaa dhammaan arrimaha ku saabsan marinka khaza oo gebi ahaanba ku jira burbur iyo fawdo dhab ah sida aad og tahay urdun waxa ay doonaysaa in ay qaabisho dad kale oo reer falastiin ah waxaan jeclaan lahaa in masar ay dadka qaabisho berri ayaan la kulmi doonaa oo aan kala hadli doonaa jenaraal cabdilfataax assiisi runtii waxaan jeclaan lahaa in masar ay dadka khaza qaabisho sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in urdun ay dad hor leh qaabisho We'd like Jordan to house people from Gaza.
oo ma waxaad ka hadlaysaa ku dhowaad hal milyan iyo bar qof oo khaza hadda ku sugan annaguna waan nadiifinaynaa dhammaan taas qarniyo badan ayaa la soo maray oo ay halkaas ka jireen dagaallo badan oo gudaha ah aniga ma aqaan sida ay wax u dhacayaan laakiin dhab ahaantii khaza waa goob burbursan hadda wax walbana waa la burburiyey mana aha goob ku habboon in bani aadam ku noolaado And I don't know, it's, uh, something has to happen, but it's, it's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished.
shacabka magaalada kaza oo ka jawaab celiyey warka ka soo yeeray dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegay inaysan marnaba oggolaan doonin in magaaladooda laga saaro ayna u horeen shuhadada dad ka badan konton kun oo ruux islamarkaana ay sii wadi doonaan wax iska caabintooda kaziyiintu waxay hadalka taraam ku sifeeyeen mid ka soo yeeray macallinka gumaadka benyamin netanyahu islamarkaana uusan ahayn wax filan waa ah دعوة الرئيس الأمريكي لتهجير سكان قطاع غزة ليست تلك المرة الأولى التي يدعو فيها ذلك الرئيس الأمريكي المتعجرف baaqa madaxweynaha maraykanka ee ku saabsan barakicinta dadka ku nool marinka khaza ma ahan markii ugu horreysay oo madaxweyne kibir badan oo ameerikaan ah uu ku baaqo in dadka laga raro marinka khaza lagana faaruqiyo isku dayadan macnodarrada ah ma wiiqi doonaan adkaysiga iyo go'aanka adag ee shacabka reer filistiin mana naga saari doonaan dhulkeenna filistiin تلك المحاولات الواهية لن تضعف من عزيمة أبناء شعبنا الفلسطيني ولن تزحزحنا عن أرضنا الفلسطينية mas-uuliyiinta xoogagga muqaawamada filistiin waxay sheegeen in qadiyaddooda ay tahay mid sugan oo aysan marnaba ka gorgortamayn taaka ka mid ah dhulalka muslimiinta ee barakaysan waxayna fariin u direen trump iyo netanyahu oo ay ku tilmaameen kuwo ku shirkoobay xasuuqa shacabka filistiin iyo in qadiyadda ummadda dhan meesha laga saaro الحقيقة هذا تصريح غريب جدا وعلى أي حال الشعب الفلسطيني الذي ف- دفع آه، دمه مقابل المرابطة والثبات على أرضه run ahaantii hadalkan waa mid aad u yaab badan si kastaba ha ahaatee shacabka filistiin oo dhiiggooda u horay difaaca iyo joogitaanka dhulkooda kama bixi doonaan marinka ghaza waxayna ku sii sugnaan doonaan dhulkooda iyaga oo ku taagan halkudhiggii gabyaaga ee ahaa مرابطا آه، على أرضه متمثلا بقول الشاعر سوف نبقى هنا حتى يعود الأمل سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من ليال للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم زرفنا من حمم نبتغي صيد المعاني نبتغي رأس الهرم hogaamiyaha dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka warka ka soo yeeray wuxuu kula hadal qabsaday xukuumadaha riddada masar iyo urdun oo uu sheegay inuu kala hadlay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen barakacinta shacabka magaalada khaza balse xukuumadahan ayaa war ay soo saareen ku sheegay in marnaba aysan oggolaan doonin in magaalada khaza la baabi'iyo ayman assafdi oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda riddada ah ee urdun ayaa warbaahinta u sheegay in ay trump si cad uga diideen ka qayb qaadashada barakicinta reer khaza ayna oggol yihiin waxa uu ugu yeeray xalka laba dowladood oo qudheedu ah khiyaano horar ku ah qadiyadda filistiin موقفنا آه، من ان حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام ثابت لا يتغير، رفضنا للتهجير آه، ثابت لا يتغير و diidmadannada ee ku aadan barakicinta reer khaza isna waa go'aan aan isbeddelin waana mabda' aan marnaba laga leexan karin kani ma aha oo keliya mowqif adag oo aan laga gorgortami karin oo ay boqortooyadu qabto balse waa baahi lagama maarmaan ah si loo gaaro ammaanka xasiloonnida iyo nabadda quruxda badan ee aan doonayno آه، آه، لا يمكن ان تحيد عنه المملكه ولكنه ايضا ضروره من اجل تحقيق الامن والاستقرار والسلام الذي نريده جميعا.
dagaalkii shan iyo tobankii bilood qaatay ee ka dhacay magaalada khaza oo qayb ka ahaa howlgalka duufaanta al aqsa ayaa la rumaysan yahay inuu bannaanka soo dhigay dhabar adeega muraabidiinta filistiin waxayna caalamka tusiyeen in la jebin karo quwadda sahaayinada si walba oo ay taageera uga hesho reer galbeedka in taraam uu xilligan soo dhawaaqo sheegana in qariiradda laga saaro khaza ayaa loo arkaa mid fashil ah oo aan wakhtigeeda ku soo aadin mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulkii bayden ayaa u sheegay wargeyska washington post in taraam uu ka shanqariyey wax aan xilligan ka socon karin bariga dhexe gasaan al khatib oo soo noqday la taliyaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda dabadhilifka ee falastiin ee fadhigeedu yahay magaalada raamalla ayaa sheegay in warka taraam ka soo baxay uu yahay mid qarow ah oo aan ka tarjumayn waaqaca siyaasiga ah ee mandiqadda isagoo ugu baaqay hogaamiyaasha gobolka inaysan ku dagmin dhagaraha la maleegayo I think this uh, dramatic statement uh, from uh, President Trump about transforming, uh, transferring Palestinians uh, from Gaza into Jordan and Egypt waxaan u malaynayaa in hadalkan yaafka leh ee ka soo yaray madaxweyne trump ee ku saabsan qorshaha uu ku doonayo in falastiin looga barakiciyo khaza loona raro urdun iyo masar uu yimid si uu netanyahu uga badbaadiyo guuldarrada iyo madaxa uu ciidda gashtay sababtoo ah netanyahu waxa uu wajahayaa dhibaato siyaasadeed oo weyn oo la xidhiirta dagaalkii uu ka galay khaza waxaana aaminsanahay in falastiinta ku nool khaza daanta galbeed iyo meel walba oo ay joogaan sida urdun iyo masar ay si cad u diidi doonaan soo jeedinta liidata ee ka timid trump mana u malaynayno in fikraddan ay suurtagal tahay waana wax aad uga fog xaqiiqda dhabta ah this proposal, and I don't think that there is a place in reality for such an idea.
wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda masar ayaa bayaan kooban oo ay soo saartay ku xaqiijisay in alsiisi iyo taraam ay qadka taleefanka ku wada hadleen balse aysan masar marnaba oggolaan doonin in khaza maabka laga saaro goor sii horaysay oo maalintii khamiista ahayd maraykanka ayaa sheegay in masar iyo israa'iil uu ka reebay liiska dalalka weynaya lacagaha ay bixiso wasaaradda arrimaha dibadda taasoo ka dhigan in xukuumadda alkaahira aysan diidi karin wax walba oo washington uga yimaada falanqeeyaasha ayaa aaminsan in warka taraam uu daba socdo mashruucii la odhan jiray safqatulqarni oo muddo xileedkiisii hore uu soo bilaabay sannaddii laba kun iyo toddobiyo tobankii kolkaasoo dowladaha carbeed uu ku qanciyey in dadka khaza loo raro masar iyo urdun kadibna yahuudda ay aqoonsi rasmi a siiyaan ثمن قرارات صعبة اتخذها ترامب هي صفقة القرن باقي من صفقة القرن آخر جزء qaraaraadka adkaa ee uu qaatay trump waxaa ka mid ahaa heshiiskii loo bixiyey safqatulqarni heshiiskaas oo waxaa hadda ka haray ay yihiin keliya intii u dambaysay oo ah in la saxiixo والضفة الغربية لا حديث عنها maamulka khaza wuxuu qaadan karaa hadba magaca ay doonto xamaas dhinaca daanta galbeed arrimahan ma qusayso waxaa la sheegayay in qaybo ka mid ah lagu darayo urdun أجزاء يقال أنه كونفدرالية مع الأردن ولكن لا يوجد سيادة أو دولة في الضفة الغربية مطلق مطلقا أنها بالنسبة لليهود يهودا والسامرة غزة لا تعنيهم شيء laakiin daanta galbeed wax maamul iyo madax banaani gaar ah kama jiri doono arrinta uu dhakhtarku ilowsan yahay ayaa ah in yuhuuddu ay doonayaan keliya dhulka ay u yaqaanaan yuhuudda iyo saamira waa dhulka daanta galbeed khaza ma badanaynayaan وبالتالي صفقة القرن انتهت الضغط الشديد على غزة غزة وصلت إلى حد المجاعة اليوم marka waxaan dhihi karnaa safqatulqarni waa soo afjarmatay hadda waxaad aragtaa cadaadiska xoogga ee lagu hayo khaza oo xitaa laga soo sheegayo in macluul ay ka dilaacday saxiixa heshiiskan oo kadib israa'iil ay sidaa ku noqoto dowlad aan gumaysi ahayn marka loo eego xeerarka dawliga ah waxay noqonaysaa dowlad caadi ah waayo khaza xabad joojin ayaa ka jiraysa daanta galbeedna heshiis nabadeed intaas kadib maamulada carabta waxay u heelanaan doonaan bal inay fursad u helaan sidii ay xiriir caadi ah ula samaysan lahaayeen israa'iil تصبح دولة طبيعية هناك هدنة في غزة وهناك معاهدة سلام في الضفة والأنظمة العربية صافعة الدور تستنى الإذن لكي تطبق كلما لح المصيف لها
حبا لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qaybihiisii dhaxana waan isla maraynaa shirkad laga leeyahay dalka shiinaha ayaa dhul kala gashay dhaqaalaha maraykanka iyo dowladaha reer yurub haddaba maxay tahay shaqooyinka ay qabato shirkaddan muxuuse yahay loolanka cusub ee ka dhex bilowday biijin iyo washington qodobkaas iyo kuwo kale oo xiise leh waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa mid ka mid ah shirkadaha tiknolojiyadda shiinaha oo dhulka la gashay kambaniye jiray muddo sannad ah kana caraysiisay reer yurub iyo maraykanka sida saacadihii lasoo dhaafay jaraadyada caalamka midka aad booqataba aad ku arkayso bogogiisa ugu horreeya waxay dowladda shiinaha soo saartay garaad macmal ah oo ay ugu magacdartay diibsiig waa madal kuu qabanaysa shaqooyin kala duwan sida inaad ku diyaarsato qoraal walba oo aad doonayso inaad ku samaysato baxdiyo kala duwan inaad la sheekaysato sida bini'aadamka oo kale oo aadna weydiiso su-aasha aad rabto iyadoo ku siinaysa aaladdan jawaabta kuugu habboon kuuna sheegaysa halka ay ka soo xigatay haddaba tani ma ahan mid dunida ku cusub oo sannadihii u dambeeyey waxa isa soo taraya garaadka macmalka ah ee qabanaya shaqooyinka kala duwan balse waxaa hadalhaynta dhaliyey misna burburka dhaqaale ku keenay shirkado badan oo ameerikaan ah waa in diibsiig uu gebi ahaanba intaas oo shaqo ah ku qabanayo qaab bilaan lacag ah halka kuwa maraykanka iyo reer yurub ee la mid ah midkan lagaa qaadaya lacag qiimo ahaan sarraysa markii aad doonaysa inaad isticmaasho waxaa saacado gudahood uu dhaqaalahoodii uu dhulka galay kambaniyo waaweyn oo horey u ikhtiraacay garaadka macmalka oo luqadda qalaad lagu yidhaahda artificial intelligence oo loo soo gaabiyo a i waana ujeedka ugu weyn ee uu lahaa shiinaha boqolaal kun oo saami ayaa durbadiiba lagala baxay shirkadaha maraykanka oo ay ugu horreysa open a i oo soo saartay garaadka macmalka ah ee jad g b t middan ayaana lagu tilmaamay saami burburkii ugu xooganaa ee xagga technology industariga ka dhacay sannadihii u dambeeyey ee gudaha dalka maraykanka si gaar ahaaneyd marka laga hadlaya loolanka shiinaha iyo reer yurub ee xagga caalamka tiknolojiyadda su-aasha ugu badan ee la isweydiinaya ee hadalhaynta isku beddeshay ayaana saacadihii lasoo dhaafay waxa ay noqotay maxay tahay sababta aan shirkadaha maraykanka iyo reer yurub u siinayna qarash haddii ayba dhiibsiig wax walba oo aan doonayna inuugu qabanaysa qaab bilaan lacag ah tan midaas ka sii muhiimsan ee sababtay in macaamiil fara badan ay durbadiiba yeelata aaladdan ayaa ah in lagu adeegsan kara qaab offline ah xitaa haddii aad ka maqan tahay internetka waana qodob ay uga duwan tahay aaladaha kale ee garaadka macmalka ah ee ay soo saaraan reer yurub iyo maraykanka waxaana macquul ah in xitaa ay beddesho barnaamijka wikipedia waa sida xoguhu ay sheegayaani walow hadda waddamada qaar sida soomaaliya oo kale uusan soo gaarin qaybta offline-ka ah ee uu adeegsan kara qofka xitaa haddii uu ka maqan yahay internetka sidaas ayay diibsiig jilbaha dhulka ugu dhufatay shirkadaha xagga tiknolojiyadda ee maraykanka iyo reer yurub waxaana durbadiiba lagu warramayaa in shirkadaha maraykanka ee soo saara garaadka macmalka ay durbadiiba khasaareen adduun lacageed oo gaaraya ilaa shan boqol oo bilyan oo dollar trump oo ka aamus waayey tallaabadan uu qaaday shiinaha iyo aaladdan cusub ee uu soo saaray ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu jeediyey hadal uu ku weerarayo xukuumadda beijing isagoona dhanka kala digniin feejignaan ah u diray shirkadaha xagga tiknolojiyadda ee maraykanka uguna baaqay in dhegtooda ay kor u taagnaato middanna ay tahay cashar bilow ah oo ay ka baranayaan loolanka ka jira xagga suuqyada tiknolojiyadda caalamka si gaar ahaaneyd marka laga hadlayo maraykanka iyo reer yurub oo isku duuban iyo shiinaha oo gaar u taagan markan iyo qodobka xiga xubinta nidaamkii baydhan ee xilka ka degay ayaa lagu warramayaa in uu waday qorshe la doonayay in lagu qaarijiyo madaxweynaha ruushka faladimir putin taasoo durbadiiba warbaahinta caalamka ka dhalisay guux xoogan sida ay saacadihii lasoo dhaafay daabacayeen jaraadyada ugu waaweyn caalamka traker carlison oo ah falanqeeye iyo suxufi jamhuuri ah oo putin ka qaaday waraysigii ugu dambeeyey ee uu siiyo wariye ameerikaan ah iyo guud ahaanba reer yurub ayaa saacadihii lasoo dhaafay daah ka rogay in maamulka baydhan uu isku dayey in gebi ahaanba uu ka takhalluso madaxa xukuumadda moscow waxa wariyahan isagoo waraysi bixinayay uu sheegay in arrinkan uu gadaal ka riixayay xogayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka antony blinken waxauna intaa ku daray in blinken uu xitaa sidoo kale hurinayay dagaallo kala duwan oo dhowr ah waxauna yidhi traker carlison antony blinken waxa uu riixaya dagaal dhab ah waxay xitaa isku dayeen in faladimir putin ay dilaan waryahan ayaanan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi ka baxsan balse middan ayaa daah ka rogtay heerka xiisaddii u dhexaysay nidaamkii putin iyo bayden iyo sida ay saraakiisha ugu sarraysa dimuqraadiyiinta ay u doonayeen in nafta ay u dhaafiyaan madaxa xukuumadda moscow ciidanka yuhuudda ayaa isaga insixaabay xaafadda salaaxuddiin ee marinka khaza iyagoo murugaysan oo ilintu ay ka qubanayso waa qodobka xigay aan maanta duulistaaga ugu samayn doona xubinta sida uu nashriyey wargeyska ra'yul yowm ciidanka sahayanada ayaa saacadihii lasoo dhaafay isaga qalab qaatay gudaha xaafadda salaaxuddiin weliba iyagoo dhabarka uu u saaran yahay jab iyo hoog kana qomameynaya la soo gelistii ay lugaha la soo galeen marinka khaza horraantii howlgalka duufaanta al aqsa sida jariiraddu ay ka soo xiganaysa wariye ka howlgala kanaalka afariyo tobanaad ee yuhuudda waxay ciidanka gumaystaha daqiiqadihii ugu dambeeyey ee kahayaamintaankoodii ay dareemayeen murugo weliba iyagoo aanan xaqiijin ahdaaftoodii duulaanka sahayanada ayaa tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska xabad joojineed waxay wajahayaan fadeexo caalami oo dhan walba ah kadib markii muddo shan iyo toban bilood ah oo uu dagaalku socday ay soo furan waayeen maxaabiistoodii laguna qasbay in iyaga oo madaxa foorarinaya ay isaga baxaan gudaha marinka trump oo lagu eedeeyey inuu riixayo ololo uu doonayo inuu ciidda afka ugu daro xubin walba oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiyiinta oo xil hadda haysa haba yaraadee sida uu daabacay jornaalka the telegraf ee ka soo baxa dalka ingiriiska nidaamka cusub ee maraykanka ayaa wada ugaarsi iyo isku shaandheen dhanka xilalka waxaana lagu warramayaa in donald trump uu hadda wada qorshe uu maamulkiisa oo idil uga saarayo shakhsi walba oo u caynsanaa xukuumaddii baiden taasoo noqonaysa mid ugub ah maadaama gudaha maraykanka horey looga yaqiinay in keliya isbeddel lagu sameeyo golaha wasiirada balse la iska daayo shaqaalaha kale ee dowladeed haddii xafiiska uu yimaado madaxweyne cusub waxaa dhanka kale lagu waramayaa in ninkan uu hadda wada ololo ballaaran oo midkan ka daran oo dhinacyo badan taaban doona waxayna middan durbadiiba saameyn xooggan ku yeelatay xisbiga dimuqraadiyiinta iyo shaqaalihiisii kaga haray xukuumadda cusub ee trump gebagabadii waxaa lagu waramayaa in dimuqraadiyiintu ay dhaleeceeyeen tallaabadan cusub ee uu la yimid trump iyagoona sheegay in shaqaalaha cusub ee uu la dhacsan yahay ninkan aysan lahayn khibrad ka sarraysa shakhsiyaadka uu hadda ka ceerinayo xafiisyada dowladeed guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suwiib cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyowm ayaan isla soo gaarnay maxaan ka naqaanaa cilmiga beeraha iyo ahmiyadda wax soo saarka maxaase ka jira in dalalka ugu wax soo saarka badan caalamka ay ku jiraan kuwo aan lahayn masaaxo ku habboon beerashada oo u dhiganta dhulka ku wanaagsan wax soo saarka ee ku yaalla dalka soomaaliya warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir mid ka mid ah culumta arrimaha bulsho ee muhiimka ah waa aqoonta la xiriirta beeraha iyo waxsoo saarka ziraacadu waxaa lagu qeexaa nidaamka abuuridda korinta xanaaneynta soo saaridda dhir laga sameeyo cunto dhar daawo hooy iyo guud ahaan manaafacaadka muhiimka u ah nolosha bani aadamka xayawaanka iyo sidoo kale inta ku tiirsan dhanka kale beeraha waa aasaaska bani aadamka iyo jiritaankiisa iyo sidoo kale halka uu kasoo onkomay horumarka xadaarada iyo ilbaxnimada insaanka waxaa jira noocyo badan oo beero ah kuwaas lagu qiyaaso inay ka kooban yihiin ilaa saddex boqol toddobaatan iyo shan kun oo nooc dhirtu waxay ka kooban tahay qaar iniinyo leh ama dhir abuur leh iyo qaar kaloo aan lahayn waxay kaloo ka kooban tahay qaar qodax leh iyo qeyb aan lahayn haba yaraatee xilligan aynu nool nahay oo ay teknolojiyadu horumartay waxaa soo ifbaxay nidaamyo tacab oo heer sare ah kadib markii ay sii korortay baahida ay dowladuhu u qabaan cunto ku filan oo kaafin karta dadkooda iyo xoolahooda soomaalidu waxay beeraha u taqaan keliya dhulka lagu beerto dalagyada loogu talagalay in laga dhigto cunto laakiin waxaa soo gelaya dhaqashada xoolaha iyo kajalaabashada badda cilmiga barashada beerahana waxaa loola jeedaa barashada dhirta la beerto iyo xoolaha labaduba soomaaliya markaan ka hadlayno beeraha ugu wax soo saarka badani waxa ay dhacaan dhulbeereedka ku yaal labada webi ee shabeelle iyo jubba goobaha beeraha caanka ku ah waxaa intooda badan ay dhacaan koonfurta soomaaliya sida shabeellada hoose shabeellada dhexe gedo baay bakool jubbada hoose iyo jubbada dhexe marka laga reebo labada webi meelaha kale ee ku habboon waxbeerista waxaa ka mid ah gobolka waqooyi galbeed halkaas oo cimilada iyo dhulkaba ay u suuban yihiin beerista dhanka gobolka bari waxaa ka baxa timirta geedka timirtuna waa mid ku barbaaraa cimilada kulul waxyaabaha kasoo go-a beeraha soomaaliya waxaa ka mid ah geliyda masagada ama haruurka muuska cambaha liin macaanta liin bambeelmo liin dhanaan babaay qasab qare saytuun canab rumaan raqay bataati cudbi ama suuf yaanyo gaarooto sisin iyo weliba khudaar kala duwan haddaba sheekh cabdulilaah waxa uu ka hadlayaa ahmiyadda beerashada iyo sida uu islaamku u dhiirigelinayo diintu waxay ka hadashay beeraha aad bay uga hadashay in wax la beerto aad bay u ammaantay aadna way uga hadashay dheeftan insaanka oo dhanba dhirta ayay ku jirtaa iyo xoolaha nool xoolaha nool laftooda haddayan geedaha cunin ma noolaadeen marka waxaan odhan karnaa quudka oo muhiimka insaankuba waaba waaba nabaadka dhulka ka soo baxa nebigu sal ly slam wuxuu leeyahy horta wuxuu leeyahay haddii maaratay qiyaamo hadday timaado oo midkiin uu beerayo fasiila geetimireedka kiisa yara laba abuurkiisa ha dhammaystiro hadduu awoodo halkaasiba ka gaadhay diintuaas ayna leedahay kolley hawlka qiyaamuhu mid wax la beeri kara uma ekan laakiin waa xid iyo maarata mubaalaqa laysku boorinayo beeraha in wax la beerto qur-aanka marka aayaad baa ku timi nabaadka iyo zaraaca ka sheekaynaysa waxaa ka mid a qowluhu tacaala afara'aytum maa taxrusuun a antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun war eega u fiirsada waxa aad maaratay aad beeraysaan ma idinkaa horta beeriya mise annagaa idiin beerna ilaahay baa maaratay qofku waxba beeri karaa haddaan roob iyo biyo iyo khayr iman dalagi ilaahay baa maaratay yaa wato wax beeraya laakiin qofku waa sabab uun wa qaala subxaanahu wa tacaala ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج بيا بركة سما سما ذاك كيني وحن كبيري كسو صاري جنات بيره وحب الحصيد الحب iyo xubuubku waa wixii maal galley iyo lamida qamax iyo waxa lamida iyo digir iyo xaba xaba la isku yidhahda xubuub waxaan kaloo ka beeray wanakla baasikaatin timirtan dhaadheer aad arkayso geedkeedu dheer yahay lahaa dalcu nadiid rucubo oo maarata timirtaas saaran sidii cinibka kale u baxay u baxdaa ayaan ka soo saaray buu ilaahay leeyahay maxaa loo soo saaray risqan lilcibaad inay addoomuhu ku noolaadaan nebiguna sal alla ly slam wuu boorriyey wax la beerto facan anas ibni maalik radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lah sal ly slam maa min muslimin yaqrisu qarsan ma jiro qof muslima oo abuuraya geed ama wax beeraya oo marka ay wax ka cunayaan shimbiri ka cunayso wax wuxuu beeray ama insaan uu ka cunayo ama xayawaan bahiima ay ka cunayso ilaa kaana lahu bihi sadaqa ajar baa kuu socda beeraha tacbashadooda waxaa ka qayb qaataan in ummaddu horumarto kuna fikirto himilooyin fogfog taasoo haddii ay dhici weyso ay dadku noqonayaan addoommo u addoonsan addoommo kale dadyowga adduunka ku nool oo intooda badan aan haysan dhul soomaaliya oo kale ah sida ciidda biyaha cimilada iyo qoraxda ah kuwa tartan ugu jira wax soo saarka sida wadamo badan oo kuwa carabta tusaale ahaan yemen sacuudiga iyo dalal kale kun sagaal boqol iyo toddobaatamiyadii waxay bulshada ku nool sacuudiga halkudhi ka dhigteen waa inaan gaarna isku filnaansho buuxda iyadoo sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii uu mareykanku ku guudiyey in uu ka jaranayo waxa ugu yeeray kaalmooyinka cuntada taas oo uga jawaabayay sarawkac shidaalka lagu sameeyey iyo waxsoo saarka badan ee uu bilaabo dalkaasi gaar ahaan qamadiga oo isagu u suuqgeeyo caalamka doctor xanafi cabdisheekh aadan ayaa ka waramaya tirada qamadiga uu soo saaro sacuudiga iyo baaxadda dhulka beeraha ee dalkaasi xagga waxsoo saarka beeraha sacuudiga markaan fiirino wixii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan sagaalkii qamadiga laga soo saara beeraha sacuudiga wuxuu ahaa lixdan iyo afar kun oo tan sanadkiiba kumana filnayn baahida gudaha sacuudiga oo dibadda ayay ka soo dhoofsan jireen qamadi aada u fara badan sanadkii sida taqhriirkooda ayaga ay soo saareen uu sheegay kun iyo sagaal boqol siddeetan sagaalkii ayaa waxaa la qeybiyey hal dhibic shan milyan oo hegtar oo dhulbeereed ah oo badankiisa loogu talagalay in qamadi lagu beero ceelal iyo tubooyin maruuxaa uu biyaha kor kaga shuba ayaa loo sameeyey waxaa la soo saaray saddex sano gudahood sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxsoo saarka qamadiga sacuudiga wuxuu gaaray afar milyan boqol labaatan iyo afar kun oo tan uu gaaray awalna wuxuu ahaa lixdan iyo afar kun oo tan uu ahaa kaas oo ka batay marka baahidii gudaha sacuudiga iyo kaydkiiba markii baahidii la isticmaalay kaydkiina la dhigtay wuu ka suu batay sanadkii ku xigay siday qooraan takhriirkooda kun iyo sagaal boqol sagaashan saddexdii sacuudiga wuxuu noqday dalka saddexaad ee waxsoo saarka qamadiga adduunka ugu badan ogow laakiin dhulkaas qamadiga lagu beeray waa dhul saxaaro ah oo lama degaan ah oo tubooyin loo sameeyey oo ceelal loo qoday oo lagu waraabiyey waaye marka waxaa ogaanaysaa ahmiyadda ay leedahay waxsoo saarka beeraha sidoo kale mid ka mid ah waddamada ay bulshooyinkiisu tartanka xooggan ugu jiraan waxsoosaarka waa afghanistan waxaana tusaale arrinkaas ku saabsan ina siinaya sheekh cabdulilaah xataa ihtimaamka dadku maanta beeraha ay siiyaan innaga dhulba ilahayna siiye waasica kama faa'iidaysano kama faa'iidaysano laakiin hata masala afghanistan oo kale markaad tagto waa dhul buura leeyahay ninkii le laba jirib ninkii afar boos oo isku wareega dhul haysta reer afghanistan waxay ku tiriyaan min alaqniya bay ku tiriyaan intaasuu kala googoynaya qaar khudaar buu ku beeraya qaar galley buu ku beeraya wax yar kasoo ku filan sanadan buu ka beeranaya ninkii in yarna taakana kama tegayo marka waxaa weye dadku aad bay ihtimaam u siiyaan beeraha aad baa looga faa'idaystaa laakiin innagu waxaa mooda dhinacaas inaynu ka gaabinay baad mooda soomali haddaan nahay waxsoosaarka iyo tacabka iyo si guud beerashada waa mid ka mid a waddooyinka ugu muhiimsan ee horumarka dhankaasoo haddii ay bulshadu ka daciifto ay ka dhigan tahay mid ka gaabisa horumarkeeda oo ay dhacdo in dalal kale oo ka imkaaniyaad kooban ay kaga horumaraan majaalka isku filnaanshaha iyo sidoo kale waxsoosaarka guud ee waddamada marka lagu qiimeynayo sida u kala horeeyaan
hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuhu